mudane yuusuf waa mahadsan tahay boqoshadaada aad noogu timid gudaha dekeda boosaaso aad bay shaqadu isugu daba dhacsan tahay waxaa hadda socdana waa wax indhahaga ku aragti oo xoolaha kala duwane geeli ariga looda isugu jiro caawa noo dhoofeya in muddo aana dhoofeeyey ahna kuga ka qeyb geli doona insha allah nusuga ararafo ee xoolaha insha allah xoolahan maxay kaga duwan yihiin marka xoolihii hore ee loo iibgeyn jiray dalalka carabta gaar ahaan ee sacuudiga xoolaha kani xoolaha kale kama duwana laakiin waa xoolo ka diyaarsan ka tiro badan ka caafimaad iyo hoobitaan badan culeys badan la saaray inaan wax dhaliila iyo wax kasoo noqosho aysan kaga imaan dhakhaatiirta dalka iyo kuwa dibadda oo ka wada shaqeeya maxaa jirta badan ee ka furan puntland waa sidee marka hubinta caafimaadkooda waxaan ku tilmaami karaa maadaama aan anigu dhakhtar ahayn laakiin aanu marar badan maxjarada iyo dhakhaatiirta aanu la kulanno aragnana inay yihiin kuwii ugu hersareeyey standar ahaan bay caalamka xoolo lagu baari lahaa xoolahan ee ka dhoofaya dekeda magaalada boosaaso xaggey ka kala yimaadaan maxmed yuusuf waa su-aal wanaagsan xoolahaasi waxay nooga yimaadaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jaarka aan ulanahay sida kelinka oo kale xooluhuna waxay ka yimaadaan inta badan dalka gudihiisa ka yimaadaan kelinkana waa nagaga soo gaaraan waana xoolo soomaaliyeed wey mararka qaarkood marka la keeno maxjarada magaalada boosaaso oo la baaro xoolahan caafimaadkoodana la hubiyo oo aysan wada naagsaneen sidee la yeelaa marka xoolahaasi madib baa loo celiyaa yuusuf waa su-aal wanaagsan walow ay kaga qurux badnaan lahayd inaad dhakhaatiirta arrintaa weydiiso laakiin kaxogaal ahaan xoolaha marka laga helo xanuun ama ay bukaan oo laga reebo xoolihii dhoofka loogu talagalay caafimaadka qabay dib baa karantiin loo geliyaa xeryo gooniya la geeyaa dhakhaatiirtana ka shaqaysalaa inta ay ka caafimaadayaan xoolo macquula oo ummadda suutable ah oo la cuni karo ama la dhoofin karo ay noqdaan meel karantiila loogu talagalay leeyihiin shaqada dekeda gudaheeda ka socota waa wax ilaahay loogu mahadiyo dekeda waxaa noo dhamaaday boqol iyo kontonkii mitir ee lagu daray ee feskii koowaad ee kororsiimada iyo ballaarinta dekeda waana kaga faa'iidaysano sida hadda arkaysay maraakiibta ku xiran kuwii xoolaha qaadayey horena waa uga baxeen caawana waa ku xiranyihin waa aragtaa waa aad bay howsha u socotaa dejin iyo dhoofin labada isku socota waxaa isku socda xoolihiioo la dhoofinayo xoolihiioo degaya badeecadiioo degaysa oo dalashisha ka timid iyo dekadiioo shaqa ka socota oo la dhisayo oo ballaarinteedii ku socota ilaa iyo intee wadan ayaa loo iibgeeyaa xoolahan ka baxaya magaalada boosaaso ee puntland waa ilaahay mahadiye xoolahaasi aada i weydiisay dhoofkoodu wuxuu gaaraa dalalka khaliijka intiisa badan kuweyt qatar baxrayn cumaan sacuudiga iyo meelo kaloo badan bay gaaraan xoolaha ka baxa dekeda boosaasood oo isugu jira geel lo ari tirada ka dhoofaysa xilligan iyo tiradii hore kumay badan yihiin xoolahan la dhoofinayo maxmed yuusufow su-aashaada aada iyo aad bay wanaagsanaan u wanaagsan tahay waana mid u baahneyd in la isweydiiyo xoolaha mowsinka carafadii hore iyo carafada tan waxaanu aada iyo aada u aaminsannahay inay xoolaha kani ka badan yihiin xoolihii soo mara xoola ahaan dekeda boosaaso inay ka dhoofaan waa xoolo aada iyo aada u tiro badan maxjaradii ayay buuxaan wadadu xoolihii ayse soo hayaan haddana aan bilaabanaya bishii shawaal bilowgeedii ilaa hadda uu safarka xooluhu u socdo tirada xoolaha waa ku sheegi karaa markii hawsha isu soo afjarto oo tirada xaqiiqada oo runta oo la helo waan tiro ku siin karaa shalay intaasaa baxday maanta intaasaa baxdayna dee wax xisaab lagu bixin kara maaha marka markay xisaabtu xiranto oo xoolihii baxay aanu helno oo carafadu dhammaato oo mooshinka iyo dhoofku naga hakado wax allaale wixii tiraa oo saxa oo ku siin karaya
marka laga dhoofiyo dekeda magaalada boosaaso ay gaaraan halkay u socdeen xoolahan marar badan baa la sheegayay in dadka iibsanaya ay caqabada la kulmaan marka caqabadahaas xilligan ma laga yaabaa inay dib idinku soo laabato lagama yaabo inay nagu soo laabato ilaah idinkiis horena nooguma soo laaban weli ma maqal xoolo la soo celiyo oo puntland ka dhoofay xaggaana dee wixii tagaa waa wax la hubo oo sidaan kuu sheegay dhakhaatiir standard iyo daawadoodii iyo maxjarkoodii iyo shaybaarkoodii intaba ilaahay uu noogu sahlay inaanu ka helno puntland iyo boosaaso waxaa jira xoolo waagi hore ka imaan jiray dhankaas iyo somalilan dagaalo ayaa dhacay maxmed maxaa nooga sheegi kardha xoolihii halkaa ka imaan jiray maxaa iska bedelay wax iska bedelay oo annaga xagga yaga oo xoolaha inay noo kordhaan maahane wax isdhimid ah oo dhaqaalo xoolaad oo ka yimaada somalilan ma jirto hargeysa iyo berberatoonna